waxbartaan barwaaqo gaarane
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta oo ay taariikhdu tahay labadii bishii tobnaad laba kun labaatan iyo shan waxaan maanta u kulansannahay barnaamijkeennii kediis oo aalaaba ka dhici jiray madasha dugsiga hoose dhexe ee jaalasiyaad brimary school ee degmada baardheere maanta waxaa foodda isdari doona labada fasal ee aan kala dhicin fasalka lixaad iyo fasalka shanaad waxay ku tartami doonaan maadooyinka ama casharada ay qaataan ee manhajka dugsiyada waxbarashada ee soomaaliya waxaynu sugnaaba waa tartankii oo inoo bilowda waxaynu ku furfuran doonnaa aayadaha qur'aanka kariimka oo inoo akhrin doona waxaa inoo akhrin doonaa axmed abshir maxamuud falyatafadal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم sadaq allaahu alcadiim allah inooga anfaco aayadaha qur'aanka kariimka ah ee inoo akhriyey ardaygaas ka socday ka tirsan ardayda fasalka ardayda dugsiyada jaalisiyaad primary school degmada baardheere waxaa maanta guddiga waxaa inoo fadhiya macalin xasan cali maxamed halkaasna waxaa inoogu furmay barnaamijkeennii ama tartankeennii kadis sidaas iyo ka bogasho wacan
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah wahanaa'u lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin sayidina maxmedi wacalaa aali maxmed waasxaabi ajmaciin amaa bacdu waxaan sii gudageli doonaa tartankii ka dhexeeyey labada fasal waxaanu ku bilaabi doonaa haddii ilaahay qadar insha allah raxmaan wakhtiga yar owgii fasalka lixaad fasalka lixaad su-aasha sida tan ayuu socotaa dhagaha fura carif ilwuduu carif ilwuduu carif ilwuduu
bismillaah anigoo ah magaciiga aadan aweys aadan kana socda fasalka lixaad iskuulkan uu yahay jaalisiyaad primary school xataa su-aashaan jawaabta isku dayo alwuduu huwa isticmaalu maa fii cadaain maqsuusatin liisaalati xadatin asqar
maa sha allah jazaaka allahu alkhayr absaxa allahu lisaanaka ardaygaas su-aasha aan weydiinay jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah bismillaah su-aasha waxaa iska leh fasalka shanaad fasalka shanaad waa su-aashii kugu horreysay waxaa la in weydiin doonaa haddii ilaah qadar insha allah raxmaan laba su-aalood tii koowaad mid kastana aad ku heli doontaan su-aal kasta aad heli doontaan laba dhibcood aad heli doontaan ka faa'iidaysi wacan su-aashan si fiican ha loo dhegeysto su-aasha sidatan u dhacaysaa man huwa awalu man xayaa rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalam bitaxiyati اlislaam man huwa awalu man xayaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam bitaxiyati اlislaam
anoo magaciga cabdifataax xasan sheekh anoo magaciga cabdifataax xasan sheekh mursal kana socda fasalka shanaad su-aashan jawaabteeda isku day waa awal man xayaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam bitaxiyati alislaam abudar alkhafaar radia allahu canh
maa sha allah jazaaka allahu khayra wa afsaxa allahu lisaanaka ardaygaas su-aasha aan weydiinay jawaabta uu ka bixiyay waa jawaab saxa okay su-aasha waxaa iskale fasalka lixaad waa su-aashii kugu dambeysay maadaama laba su-aalaad aan ka weydiinayey mid hore aa ku guulaysateen allah in barakeeya mid labaad aan hadda idiin soo gudbinaynaa haddaad ku guulaysataan si tii hore kale aad boontayaal fiican heli boontayaal fiican ku heli doontaan su-aasha sidatan ayay u dhigan tahay dhagaha furo udkur masaafat lqasri udkur masaafat lqasri udkur masaafat lqasri
bismillaah anigoo magaca masuud abdurashidkan socdo asalka lixaad haddii soo jawaabta isku day waa asaafatu lqasri asaafatu lqasri masaafatu lqasri wahiya marxalatayn
jazaaka allahu khayra waafsaxalahu lisaanaka ardaygaas jawaabta u bixiyey waa jawaab saxa su-aasha waxay ku socotaa fasalka shanaad waa su-aashan kugu dambaysay ee maadadan layka weydiiyey waxaan rajaynayaa inaad ku guulaysan doontaan insha allah raxmaan haddii ilaahay qadara su-aasha seetan ayay u dhigan tahay dhagaha fura udkur khamsa min arkaani salaa udkur khamsa min arkaani salaa udkur khamsa min arkaani salaa
aniga oo magacay maxamed shariif cali kana socdo fasalka shanaad haddaa su-aashaas dawaabteeda isku day waa anniya takbiirat alixraam qiraa'at alfaatixa alrukuuc alixtidaal
maa sha allah jazaaka allahu khayra waafsaxa allahu lisaanaka ardaygaas jawaabta uu bixiyey waa jawaab saxa
bismi illahi raxmaan raxiim su-aashii su-aalihii tartankeed baa noo socotay waxay ku socotaa su-aasheen oo ka baxaysa luqatulcarabi fasalka lixaad si fiican ogu fiirsada su-aashii inaga iska leh waxay leedahay su-aashii waxay u dhacaysaa sida tan udkur sheeg udkur miithaalu jamci mudakari saalim udkur miithaalu jamci mudakari saalim
بسم الله أنيقو آمي عيادم أويس آدم كان صعد فصل كل حد حتى سواشا جوابت اسكت ديو المؤمنون
maa sha allah maa sha allah arday- ardayga allaha barakeeyo su-aashii waa sax si uga jawaabiyey ilahay baa mahadle waxaa weeye su-aalihii baa noo socdeen tartanka ahaa ee labada fasal ay tartamayeen shanaad iyo lixaad su-aashii waxaa iska leh fasalka shanaad sida tan ayaynu u dhacaysaa si fiican oo u fiirsada su-aasha astakhrij almafcuulu bihi mima yati astakhrij almafcuulu bihi mima yati
aniga oo magacay maxamed shariif cali kana socdo fasalka shanaad haddaa su-aashaas dawaabteed isku day waa kataba moxamed addarsa kataba ficil waay moxamed faa- faacil waay addarsa mafcuulu bihi ما شاء الله ما شاء الله بارك الله أرضك الله بسعيش أوجه وصح سؤلك بينا وصح هي waxaa noo socdeen tartankii fasalka shanaad iyo lixaad waxaa su-aashan iskale waa su-aasha u dambeysay oo waxaa iska leh fasalka lixaad haddii aad ku guulaysideen laba dhibic baa leedahay insha allah noo guulaysideen baan rajaynaynaa min aladii yumbitu alxaba fi turaab min aladii yumbitu alxabu fi turaab
bismi illah anigoo magacuu yahay cabdiraxmaan maxamed maxamed kana socdo fasalka lixaad ee dhigta dugsiga jaalasiyaad ee degmada bahdheere haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo allahu qaaliqu rasaaq ما شاء الله بارك أرضك الله باركيه سؤالك وصح سؤال جهوي إن شاء الله وحنا سعودين ترتن كيف فصل كل حاد يا شناد وي سؤالك رجح وجه جوابتين وحنا سؤالك قدام بيسبه فصل الشناد مركز كفير إن شاء الله وحنا رجعنا سفعنا أوجه جوابتين مركز سؤالك سفعنا أو في رصد أو سكير على سيطان ينود عيسى لماذا نرمي الأوساخ في الأماكن المختصة لماذا نرمي الأوساخ في الأماكن المختصة
bismillaah anigoo magacayga ah mariimo cabdulaahi cabdi haddee su-aashaan jawaabta isku day waan litumni laqohaa wa axraafuhaa
ما شاء الله ما شاء الله سأو جوابت وي صح وي سؤالك وسأو بعدي
waxaa halkaas inoogu dhammaaday maadadii carabiga haatana waxaan geli doonnaa cilmiga bulshada
okay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan eh, su-aal ugu soo jeedinayaa fasalka lixaad Eh, waana maadada cilmiga bulshada lixaad dhegihina fura sheeg macnaha xaalufinta deegaanka loola jeedo sheeg macnaha xaalufinta deegaanka loola jeedo
bismi illah anigoo magacuu yahay cabdiraxmaan maxamed maxamed kana socdo fasalka lixaad ee dugsiga jaalasiyaad ee degmada bahdheere haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo xaarufinta waa jarista dhirta ama kaymaha taasi oo keento in dhulku isu bedelo meel xaaluf aan dhir lahayn
maasha allah ardaygaas si wanaagsan ayuu ugu jawaabay jawaabtu waa sax okay halkan ah, halkan waxaan su-aal sidoo kale aan ku weydiinayaa fasalka shanaad shanaad dhegihina fura waa maadada cilmiga bulshada sheeg macnaha qariidada sheeg macnaha qariidada
aniga oo magacay maxamed shariif cali kana socdo fasalka shanaad haddaa su-aashaas dawaabteed isku day waa qariidadu waa shaxanka garaafka ee qayb ka mid ah dhulka dushiisa sare ama qayb dhulka ka mid ah oo lagu muujiyey oo gofidsan
jawaabta ardaygaas uu ka bixiyey waa jawaab sax ah okay sidoo kale waxaan fasalka laba eh, fasalka lixaad aan weydiinayaa su-aasha labaad Eh, sheeg saamaynta ka dhalata xaalufinta dhirta sheeg saamaynta ka dhalata xaalufinta dhirta sheeg saamaynta ka dhalata xaalufinta dhirta bismillaah anigoo ah magacayga aadan aweys aadan kana socda fasalka lixaad haddaa su-aashaan jawaabteeda isku dayo haddii dhirtu dhammaato waxaa dhammaanaya xoolaha
ardaygaas jawaabta uu bixiyey ma aha jawaab saxa wuu qalday okay sidoo kale waxaan su-aashii labaad weydiinayaa fasalka shanaad shanaad dhegina fura waa su-aal cilmiga bulshada waa sheeg baaxadda dhulka soomaaliya uu ku fadhiyo sheeg baaxadda dhulka soomaaliya uu ku fadhiyo
bismillaah anoo magacayga cimraan xuseen aadan warsame haddaa su-aashaas fasalka shanaad ka socda haddaa su-aashaas jawaabtaas ku dayo waa lix boqol soddon toddobo lix boqol konton toddobo kiilo laba jibaar
kun inaad dhahdaa laakiin kun maaha okay ardayadaas jawaabta ay ka bixiso waa jawaab sax ah
bismillaah waxaan gelaynaa su-aalihii soomaaliga fasalka shanaad eh, fasalka lixaad cafwan waa maxay qabiil waa maxay qabiil magacayga aadan aweys aadan bismillaah anigoo ah magacayga aadan aweys aadan kana socda fasalka lixaad haddaa su-aashaan jawaabteeda isku dayo qabiilku waa waxa rabbi uu sameeyey ummadaha ku nool koonkan aqoonsi inay isku aqoonsadaan
jawaabta uu bixiyey ardaygaasi waa jawaab sax ah fasalka shanaad su-aal soomaali ah yaa alifay naqshadda calanka qaranka soomaaliyeed
anigoo magacayga abdi xamiid maxamuud saara oo ka socda fasalka shanaad haddaa su-aashaas jawaabteeda isku daya waa waxaa alifay maxamed cawaare liibaan
su-aasha jawaab eh, jawaabta su-aasha la weydiiyey ardaygaasi ka socday fasalka shanaad jawaabta uu bixiyey waa jawaab sax ah Su- een, su-aashan waxay ku socotaa fasalka lixaad waa su-aal soomaali ah keen macnaha ereyga geedqaad keen macnaha ereyga geedqaad bismillaah anigoo ah magacii cabdiraxmaan xuseen cabdulaahi xalin haddii aan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa ano su-aashaday waa dhirgurid bismillaah anigoo ah magacii cabdiraxmaan xuseen cabdulaahi xalin haddii aan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa dhirgurid
Ee, su-aasha la weydiiyey fasalka lixaad ee maadada soomaaliga jawaabta ay ka bixiyaan waa jawaab sax ah su-aashan waxay ku socotaa fasalka lixaad ee shanaad maadada soomaaliga yaa alifay midhaha heesta qolobaha calankeed
anigoo magacayga taxsiis axmed aadan guure kana socda fasalka shanaad haddaan su-aashaan jawaabteeda isku dayo waa xuseen oo faarax dibad
ardayga ka socday fasalka shanaad su-aasha jawaabta la weydiiyey waa jawaab sax ah bismillaah haatanna waxaan bilaabaynaa maadada sayniska waxaynu ku socotaa fasalka lixaad waa maxay dullin waa maxay dullin
bismillaah anagoo magacay ku bilaaba basro abdiqaadir bilaan su-aasha jawaabteeda hadda isku daya duninku waa noole ugu noo duninku waa noole ugu dulnoolya noole kala quuto nafaqada uu ku dulnool yahay nafaqada uu ku dulnool yahay nafaqada lahay nafaqada muku dunooliy
Naf- noolaha noolaha ah uu ku dulnool yahay
ardayadaasi ka socotay fasalka lixaad su-aashii sayniska aheed ee la weydiiyey si sax ah ayay ugu jawaabtay su-aashan waa su-aal saynis ah waxayna ku socotaa fasalka shanaad waa maxay jermis waa maxay jermis bismillaah anigoo ah magacayga cabdika yuusuf maxamed kana socda fasalka shanaad haddaa su-aasha jawaabteeda isku dayo waa jeermiska waa waxa keena waa waxyaalaha keena cudurrada bismillaah anigoo ah magacayga cabdika yuusuf maxamed kana socda fasalka shanaad haddaa su-aasha jawaabteeda isku dayo waa jeermiska waa noolayaal aad u yaryar ilarmisku waa noo aragtiha oo keena cudurrada Ee, su-aashii la weydiiyey fasalka shanaad oo ahayd su-aal maadada sayniska ah waxay uga jawaabay si sax ah su-aashan waa su-aal saynis ah waxay ku socotaa fasalka lixaad magacow labada qaybood ee ugu waaweyn dulinnada labada qo- qaybood ee waaweyn ee dulinnada bismillaah anigoo magacaygu yahay faadma cabdulaahi cabdi had- oo ka socda fasalka lixaad su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo dulingudeed iyo dulindibideed
ardaydaasi ka socotay fasalka lixa- lixaad su-aashii la weydiiyey oo ahayd su-aal saynis ah waxay ugu jawaabtay si sax ah su-aashan waa su-aal saynis ah waxay ku socotaa fasalka lixaad magacow fasalka shanaad cafwan magacow noocyada jeermiska magacow noocyada jeermiska anoo magacayga cabdifataax xasan kana socda fasalka shanaad su-aashan jawaabteeda isku day waa bakteeriyada fangiyada fayrasyada
su-aasha la weydiiyey ardaygaas ka socday fasalka shanaad oo ahay su-aal saynis ah waxa uu uga jawaabay si sax ah bismillaah halkaas waxaa noogu dhammaaday maadadii sayniska haatan waxaan gudagelaynaa maadada ingiliishka Wa- su-aasha waxay ku socotaa fasalka lixaad ee dugsiga hoose dhexe ee jaalasiyaad primary school ee degmada baar dheere halow lixaad way maqashaan Ee, su-aasha koowaad waxay u dhacaysaa sida tan anything that covers over the wheel of a bicycle is called anything that covers over the wheel of a bicycle is called is called
bismillaah anigoo ah magacayga aadan ogeys aadan kana socda fasalka lixaad hadda su-aashan jawaabteeda isku dayo haytlag
headlight ma ardaygaasi ka socday fasalka lixaad su-aashii ingiliishka ahayd ee la weydiiyey si sax ah ugama jawaabin bismillaah fasalka shanaad su-aal saynisa u diyaargarooba Eh, su-aal ingiliish ah cafwan su-aasha koowaad waxaa weeye find and write the correct, the correct word of B R E double L A U M. Find and write the correct word of B R E double L A U M.
bismillaah anigoo magacayga ah felis nuur bare kana socda fasalka shanaad haddaa su-aasha sudaata isku dayo waa the- the- the answer is umbrella The answer is umbrella
ardayadaasi ka socotay fasalka shanaad su-aasha ingiliiska ahayd ee la weydiiyey waxay ugu jawaabtay si sax ah su-aashan waa su-aal ingilish waxay ku socotaa fasalka lixaad anything that a cyclist walks by his or her feet is called a- anything that a cyclist walks by his or her feet is called
bismillaah anigoo magaca cabdimaalig ahna faarax kana socda fasalka lixaad haddaan su-aashan dawaabta isku dayo waa badeel
ardaygaasi ka socday fasalka lixaad su-aasha ingiliishka ee la weydiiyey wuxuu uga jawaabay si sax ah halow fasalka shanaad waa su-aal kale oo ah english find and write the correct word of H I R T S H I R T S H I R T S
my name my name mariam i am class i am class 5 the answer is a shot
ardayadaasi ka socotay fasalka shanaad su-aasha ingiliiska ahayd jawaabtii su-aashii laga weydiiyey waa jawaab sax ah halkaasi waxaa ku dhammaaday maadada ingiliishka haatanna waxaan gudageli doonaa maadada technology
بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم haddana waxaan gelaynaa maadadii IT-ga ama technology-da ee waxaan ku bilaabaynaa fasalka lixaad kow su-aasha koowaad waxay leedahay sida tan waa maxay nabad waa maxay nabad ama nabaddu maxay tahay
بسم الله الرحمن الرحيم aniga oo ah mukhtaar yuusuf cabdiraxmaan oo ka socdo fasalka lixaad su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa nabaddu waa xasilooni jacayl iyo kalsooni
ardaygaas ka socda fasalka lixaad ee su-aasha la weydiye ahayd waa maxay nabad jawaabtuu ka bixiyey waa mid sax ah haddana waxaan gudagelaynaa maadadii tiknolojiyada ee fasalka shanaad su-aasha koowaad waxay leedahay maxaa ka mid ah waxyaabaha dhibka u keeni kara maxsuulka ama dalaga beeraha maxaa ka mid ah waxyaalaha dhibka u keeni kara maxsuulka ama dalaga beeraha anigoo magacayga tasiis axmed aadan aa kana socda fasalka shanaad hadda su-aashan jawaabteed isku dayo waa cayaanka iyo shimbiraha ardayga ka socday fasalka shanaad su-aasha la weydiiyey jawaabtuu ka bixiyey waa mid sax ah haddana waa ee, su-aashii labaad M- qofka muslimka ah maxaa loogaga baahan yahay in looga badbaado qofka muslimka ah maxaa looga baahan yahay in loogaga badbaado
بسم الله أنيقو آه مقعي آدم عويس آدم كنا سعودة فصل كل عادة سؤال جواب دي اسكو ده وحلو بهاي عرب كيسي جعنتي سنلو بدبان
ardayga ka socday fasalka lixaad su-aashii la weydiiyey jawaabtuu ka bixiyey waa mid sax ah
dhahda marow qorax kuleel waaye
haddana waxaan gudgelaynaa ee, su-aashii labaad ee fasalka shanaad ee maadada tiknolojiyada sheeg laba goob ka mid ah goobaha la geeyo markuu maxsuulka ama dalagu soo go-o sheeg laba goob ka mid ah meelaha la geeyo markuu maxsuulka ama dalagu soo go-o
bismillaah anigoo magacayga cimraan xuseen aadan warsame kana socda fasalka shanaad haddaan su-aasha- su-aashaas jawaabteeda isku dayo waa guryaha ama suuq suuqleeda iyo suuqyaha
ardayadaas ka socotay fasalka shanaad su-aashii la weydiiyey jawaabta ay ka bixisay waa mid sax ah bismillaah haddana waxaan u gudbaynaa ee, maadada xisaabta ee fasalka lixaad su-aasha koowaad waxay leedahay een, waxaa leedahay raadi wadarta sagaal milyan siddeed boqol afartan iyo shan kun saddex boqol konton iyo afar lagu daray saddex milyan shan boqol lixdan iyo sagaal kun lix boqol sagaashan iyo saddex lagu sii daray siddeed milyan boqol labaatan iyo shan kun afar boqol iyo shan jawaabta ee ardayadaasi ka bixisay ee ah labaatan iyo kow milyan shan boqol iyo afartan kun afar boqol konton iyo labo waa jawaab sax ah bismillaah haddana waxaan u gudbaynaa maadada ee xisaabta ee fasalka shanaad su-aasha koowaad waxay leedahay tirada dadka ku nool shabeellada hoose ayaa waxay gaartay sanadkii labada kun iyo shantii siddeed boqol iyo konton kun lix boqol konton iyo kow ruux haddii tirada dadka magaalada deggan ay yihiin boqol toddobaatan iyo labo kun toddoba boqol toban iyo afar ruux waa imisa tirada dadka deggan baadiyaha waa imisa tirada dadka deggan baadiyaha
anigoo magacayga cabdixamiid maxamuud faarax oo ka socda fasalka shanaad haddaan su-aashaas jawaabteeda isku dayo waa dadka baadiyaha degan waxa ay noqonayaan lix kun toddoba boqol toddobaatan lix kun toddoba kun lix kun toddoba kun toddobaatan iyo- lix kun lix boqol toddobaatan iyo toddoba kun sagaal boqol sa- sagaal boqol soddon iyo toddoba sagaal- toddoba kun.
ardaygaas ka socday fasalka shanaad su-aasha la weydiiyey jawaabtuu ka bixiyey waa mid sax ah bismillaah haddana waxaan gudgelaynaa ee, su-aashii labaad ee fasalka lixaad ee maadada xisaabta su-aashani waxay ku leedahay dhigaa fura markab ayaa siday laba milyan shan boqol iyo lixdan kiish oo bariis ah maalintii ugu horreysay waxaa laga dejiyey ama waxaa laga rogay ee, saddex boqol sagaashan iyo afar kun lix boqol soddon iyo siddeed kiish imise kiish ayaa ku hartay markabka imise kiish ayaa ku hartay markabka
bismillaah anigoo ah magacayga faadimo cabdulaahi cabdi su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa hal malyan lix boqol shan kun sagaal boqol labaatan iyo labo kiish
ardaydaasi ka socotay fasalka lixaad su-aashii la weydiiyey jawaabtii ay ka bixisay waa mid saxa ee haddana waxaan gudgelaynaa ee su-aashii labaad ee maadada xisaabta fasalka shanaad su-aashani waxay ku leedahay saddex boqol afartan iyo labo kun toddoba boqol toban iyo lix lagu daray ee konton iyo kow kun siddeed boqol afartan iyo shan lagu sii daray boqol lixdan iyo afar kun labo boqol iyo siddeed waxaa raadisaa wadarta sheeg wadarta tiradaas ama anigoo ah magacayga xamdi sheekh cali haddaa su-aasha jawaabteeda isku dayo waa shan boqol konton iyo sideed kun lix toddoba boqol lixdan iyo sagaal boqol
ardaydaasi ka socotay fasalka shanaad ee la weydiiyey su-aashii labaad ee maadada xisaabta jawaabta ay ka bixisay waa mid saxa
waxaa halkaasi noogu idlaaday tartankeennii khamiislaha ahaa ee aalaaba ka dhici jiray iskuulka jaalasiyaad brimary iskuol ee degmada baardheere intaas ayuu noogu egyahay haatanna waxaan sugnaaba waa natiijadii tartanka
بسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين آه، waxaan ku soo jirnay tartalkeeni tartankeenii ka dhacay iskuulka jaalasiyaad birimir iskuul ee degmada baardheere kaasoo ay ku tirtamayeen maanta oo khamiis ah laba fasal oo kale ah fasalka shanaad iyo fasalka lixaad labadaa fasal waxaan weydiiney lix iyo toban su'aalood mid kasta waxaan wey wuxuu lahaa lix iyo toban su'aalood ayuu lahaa oo ah siddeedda maadda ee ka baxda iskuulka gudihiisa fasalka shanaad lix iyo tobankii su'aalood oo la weydiiyey waxay ku jawaa waxay uga jawaabeen si sax ah wax ay qaldeen ma lahaa fasalka lixaad lix iyo tobankoodii waxay ka jawaabeen afar iyo toban waxaa garab martay laba su'aalood oo ay ku waayeen afar dhibcood sidaa darteed guushu waxay raacday fasalka shanaad waxayna ku raacday afar dhibcood natiijada ay kala keeneen fasalka shanaad uu keenay waa soddon iyo labo oo lix iyo tobankii su'aalada la weydiiyey dhammaan uu ku guulaystay fasalkii lixaad natiijada uu keenay waa labaatan iyo siddeed wuxuuna waayey afar afar dhibcood oo isku waayay laba su'aalood sidaa darteed guushu waxay raacday fasalka shanaad asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu
waa mahadsan yahay macali xasan oo noo soo gudbinaya natiijadii tartankii ka dhacay iskuulka jaalisiyaad ee bremar iskuol ee u dhexeeyey fasalka lixaad iyo fasalka shanaad intaas ayuu noogu idil yahay maanta oo khamiis ah wax khamiisyaha dambena waxaan soo bandhigi doonnaa tartamo culculus oo maqal iyo muuqaal ah insha allah hadduu ilaa idhaahdo marka waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu meel kastoo aad joogtaan خير بدن بعدين رجعنا إن شاء الله